bsm illaah الرxmaan الرaxiim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu abu dawuud sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun fii lusuumi الsunna sunnada laazimitaankeeda waxa ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay waxaan ku dhex jirnay kitaabu sunna min sunani abi daawuud kitaabu sunnana laba baab ayuu uga dhex hadlaa caqiidana waa u guntay waxaa kaloo u guntay al-ictisaamu bisunna meesha alimaamu albukhaari oo laba kitaab ka kala dhigay kitaabu tawxiidna gaar kitaabu alictisaami bisunanna kitaab gaar ah ayuu ka dhigay laba kitaab uu ka yeelay alimaamu albukhaari abu daawuud laakiin kitaabu alictisaami bisunan iyo alictisaamu bisunan iyo towxiidka intaba hal meeluu isugu geeyey towxiidkii iyo sunnadii labadaba ayb oo halka marka kitaabkan dhexdiisa mabaaxif waxaan ku arki doonnaa towxiid iyo sunno u badan halkan marka hadda wuxuu ka gelayaa alixtijaaju bisunan sunnada nebiga mansiladeeda iyo inaan in la xujaysto iyo in la laasimo lagu dhega iyo dadka ixtijaajka sunnada ka tago sida ay yihiin iyo waxyaabahaasu ka hadlayaan qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana cabdulwahaabi bnu najda qال xdثna أbو cمر بن kثير بن dيnاr عن xrيiز بن cثmاn عن cبدالرحمن بن أbي cوف عن المqdاm بن mعdي krib عن رasuuل الlahi صلى الله عليه لي وsلم أنه qاal nbgu waxa uu yidhi أlاa إنii uutiitu الkitاaba وmiثlh macه alاa hooy إنii aniga uutiitu waxaa la isiiyey alkitaaba kitaabkii وamiثlahuna waa la isiiyey isagoo kale macahu xaal uu la jirkiisa yahay alaa hoo yuushiku waxaa degdegayo dhow rajulun nin shabcaanu dhergan ninkaasoo yacnii shabcaanu dhergan calaa ariikatihi muttaki'un mid dengiiga oho calaa ariikatihi sariirtiisa korkeeda ku dengiiga yaquulu uu dhahayo calaykum bi haada alqur'aan war qur'aankan ogaada qur-aanka ogaada famaa wajadtum wixii aad heshaan fiihi filqur'aani qur'aanka dhexdiisao min xalaalin xalaala fa axilluuhu xalaalaysta oo xalaal ka dhigta wamaa wajadtum waxaad heshaan fiihi qur-aanka dhexdiisa aad ku aragtaanoo min xaraaminna fa xarimuuhu xarima sunnadii marka iska daayo qur-aanka keligiis qabsada ayb alaa hoy laa yaxillu lakum idiinma xalaal aha idinka laxmu lximaari dameerkii alahliyi dabjoogga ahaa hilibkiisii idiinma xalaal aha walaa kullu dii naabin mid kastoo micuu saaxiibo mina sabci dugaagga ka midana idinma xalaal aha labadan shay marka muxuu u sheegayaan labadan taxriimkooda sunnadaa laga faa'iidaystay qur-aanka kuma jiraan wax mici ku ugaarto inaan la cuni karin oy xaaraan tahay qur-aanka ma sheegin qur-aanku wuxuu yidhi qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yadcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinsiirin fainahu rijsun ow fisqan uhilla ligayri illaahi bih marka dugaag inaan la cuni karinna aayaddaas ma sheegayso sunnadaa sheegtay dameerka inaan hilibkiisa la cuni karin qur-aanka ma laga heli karo sunnadaa laga helay marka yacnii wuxuu leeyahay ninka waxay ka dhigan tahay ninkan dhahayo waxaad qur-aanka ku aragtaan keliya un xalaalaysa wax kalena iska xarima wixii aad qur-aanka ku xaaraantinimadiisa ku aragtaanna xarima oo sunnada ka taga labadan shay sidee buu yeelaa waayo macnaha ayb walaa luqatatu mucaahadin mucaahad ku lala cahdistay oo cahdi lala dhigtay oo gaal ah baadidiisna xalaal maahan ilaa an yastaqniya canhaa saaxibuhaa qofkeeda wuxuu ka maarmayo ou ka deeqtoomayo iska taafiha inay tahay maahan waman nasala biqowmin qolo qofkii ku soo dego fa calayhim dushooda waxaa aqoladaa uu ku soo degay an yaqruuhu inay martisooraan fa in lam yaqruuhu haddaynan martisoorin falahu wuxuu leeyahay an yucqibahum inuu uga daba tago bimidli qiraahu martisoorkiisa wax ah oo kale inuu uga daba tago ka qaato ayuu leeyahay ayb oo masaladan dambe waana soo martay mas'alatu dafar weeyaana qof xaq isaga ka maqnaa ee xaqiisa ahaa markuu nin ka helo siin waayana si allaala sida uga qaato waxaas waa un xaqiisii marba hadday xaqiisii tahay ayb magaalo iyoiyo baadiye in loo kala saarayana waa sheegnay oo horaan uga soo kitaabuladcima iyuu ku soo tilmaamay ayb xadiidkan marka xadiid isnaadkiisa uu saxiix yahay waa imaam axmedna waa soo saaray alimaam moxamed bnu nasr almarwasi fii kitaabi sunna ayuu isagana ku soo saaray bayhaqina dalaa'il اnubuwa ayb tarjamadii xadiidku marka waa isleeyihiin inaan sunnada laga tegin oo la qabsado qur-aanka keliya inaan lagu kaaftoominoo sunnadiina aan laga tegin ayuu xadiidku macnihiisa uu tilmaamayaa sunnada yaan laga teginna hala laasimo waayo macnaheeda marka ayb alimaam abulqaasim ataymi qawaamu الsunna kitaabkiisa alxujatu fii bayaani اlmaxaja juska labaad wuxuu ku yidhi safxada qaala addaarimiyu alimaam cuثmaan bnu saciid addaarimi waxa uu yidhi buu yidhi yaquulu xadiidkaanu fasirayaa uutiitu اlqur'aana qur'aankii baa laysiiiye ayaa laysiiyey wa uutiitu milahu qur-aankoo kalena waa laysiiye oo min asunani sunnooyin ah allatii lam yandiq ilqur'aanu binafsihi sunnooyinkaasoo qur-aankii uunan ku dhawaaqin nas ahaan uunan ugu dhawaaqin wamaa hiya mufasiratun liiraadati اllaahi tacaalaa bihi waxaa kaloo la isiiyey wax iyaduba ah mid fasirayso ilaahay muraadkiisa aayadda muraadka oo alla ka leeyahay wax fasiraayo ayaa laysiiyey buu leeyahay nebiga sal l slam famin dalika laxmu اlximaari اlahliyi waxaa ka mida buu leeyahay waxyaabahaas aniga la isiiyey oo sunnada ah qur-aanka aan ku jirin laxmu اlximaari اlahliyi dameerka hilibkiisa wa kulli dii taxriimu famin dalika taxriimu laxmi اlximaari اlahliyi wa kulli dii naabin min asibaax waa wax xadiidka uu sheegaya labadaba walaysa bimansuusayni fi اlkitaabi kitaabkana laguma sheegin wa huwa ka qowlihi اladii rawaa canhu abu hurayra xadiidkan wuxuu la mid yahay xadiidkii kale ee abu hurayre uu wariyey uutiitu jawaamica alkelim uu yidhi waxaa la isiiyey war urursan ayb fafasarahu الzuhriyu jawaamiculkelimkaas zuhri wuxuu ku fasiray oo uu yidhi kaana yajmacu linabiyi sala اllahu alayh ali wasalam kaana yajmacu الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama fi اlkelimati min alأshyaaءi bima yuktabu qablahu fi اlkutub kelmadda nebiga oo wax yar wuxuu ku jamcin jiray hadal yar wax kutub lagu soo dejin jiray awal ayb fayufasiruha الnabiyu sal ly slam nebigaa fasiraya marka waxaas oo dhan qaala bnu mascuudi wabnu cabaas wacimraan bnu xusayn radia allaahu canhum ina jamiica maa amara bihi rasuulu اllahi sala اllahu alayh wali wasalama wanahaa canhu huwa can illaahi wa fii kitaabi اllaah wax allaale wixii nebigu uu faro ama uu reebo waa wax ilaahay xaggiisa ka yimid kitaabka ilaahayna ka mid ah fata'awaluu fiihi qowla allahi tacaala ilaahay qowlkiisay ku ta'wiilsadeen meeshaas wamaa aataakum اlrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu faاntahuu ayb waakaa marka sunnada nebiga waxaa loogu soo deji jiray sida qur-aanka loogu soo dejiyo kale ayb oo xadiidkii yacla bnu umaya markii uu lahaa nebiga oo waxii ku soo degaayay itus ayuu cumar ku yidhi nin ayaa yimid markaasuu jubbad wato oo barafuun ku dharooban markaasuu yidhi rasuulka ilaahayow seen yeelaa nin muxrimaan ahay jubbadii waxaanna waa wataa nebigu waa ka aamusay dhidid ayaa markaas nebiga qabtay sidii waxyiga qur-aanka markuu ku soo degaa lagu arki jiray oo kale waa qarqaray rasuulka sal lla ly salam markaas kabacdi ayaa wuxuu yidhi aaway kii i weydiinayo cumrada wax ka xaaraamtaa ninka igu igu su'aalaayay aaway waa aniga buu yidhi markaasuu nebiga sal ll ly slam yidhi inzac canka aljubba jubbaddan iska siib waqsil canka adiiba barafuunkaanna iska dhaq waqul wasnac maa kunta tasnacu fii xajika dadkan ilaa jaahiliyada xajka waa aqoon jireene wixii xajka aad uga tegi jirtay oo kalena uga tag cumradaadan dhexdeeda ayb sidaas markuu yidhi ayaa cumar wuxuu yidhi arag nebiga waxay ku soo degaayo waa kale hadalkaasuuna nebiga ku hadlay hadalkaasna qur-aan ma aha waa xadiid marka sida qur-aanka ugu soo dego aa sunnadana ugu soo degi jirtay nebiga sal ll slam ayb xadiidkii kale ninkii u yimid ee yidhi ninka shahiidka ama loo dembi dhaafaa ee nebigu uu yidhi haah markuu sii jeestay ii soo celiya markaasuu wuxuu yidhi maxaa tidhi hadda su-aashii buu ku celiyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi nacam ila deyn haa buu yidhi deynta maahani fa inna jibriila qad ataanii jibriil baa ii yimid wuxuu ii sheegay ila deyn intaas ila deyn marka waxyi jibriil loogu soo dhiibay waa xag alle ka yimid keliya marka qur-aankaiy sunnada waxay ku kala duwanaanayaan waxay tahay de qur'aankana mutacabad bitilaawatihi waa akhrintiisa ilaahay lagu caabudaa sunnada laakiin ku camalfalkeeda iyo fahamkeeda alle lagu caabudaa laakiin alfaadeeda iyada maahan mutacabad walidaalika sunnadii in marka macno lagu wariyo waa iska bannaan tahay cinda jumhuuri ahlilcilmi laakiin qur-aan macno lagu warinaayo ma jiran lafdigiis unbaa la akhrinaya qur-aanka waxyaabahaasay uga duwan tahay laakiin dhinaca waxyigu waa waxyi dabcan waana kala xoog badan yihiinoo dee qur'aanka iyo sunnada qur'aankaa la hormariyaa xagga yacnii oo sunnada waxaa la yidhaahdaa alwaxyu haani iyo culimmada waa ku arkaysaa mararka qaar ayb aahaar badan buu marka alimaamu daarimi salafka uu ka sheegay can saciid ibni jubayr annahu xadada bixadiidin taabicigaa saciid ibni jubayr xadiid buu sheegay can الnabiyi salى اllahu alيyه ali wasalam uu ka sheegay faqaala rajulu nin baa marka wuxuu yidhi min ahli اlkuufa reer kuufa ina allaha yaquulu kada wakada xadiid buu sheegay markaasuu yidhi ilaahayna sidaas buu dhahayaa yacnii wuxuu rabaa marka qur-aankii iyo xadiidkii nebiga inuu iska hor keeno xadiid buu akhriyey nin baa marka aayad ka hor keenay dadka waa arkaysaa qaar sidaas ayb wuxuu arkayaa maalan waxaan garanaa dad marka la yidhaah xadiidkii muslim ku jiro ina abii wa abaaka fi nnaar ayuu nebiga yidhi aabbahay aabbahaaba naartay ku jiraan markaasuu wuxuu leeyahay maya wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulanaa ilaaha yidhi marka aayaddii xadiidkii buu rabaa inuu madax isku geliyan jawaabta loogu jawaabayo marka waa kan taabicigana dhiibaan feeri faqaala rajulu min ahli اlkuufati ayaa wuxuu yidhi ina allaha yaquulu kada wakada faqadiba waa carooday faqadiba saciidun غضبا شhdيدا وqاaل wuxuu yidhi alاa أراaka تucاariضu أxاadiiثa rasuuli الlahi sal اه sلم bkitaabi الlahi عaزa وaجل war miyaanan ku arkaynin buu yidhi adoo sunadi أxaadiiثtii nebiga kitaabka alla ka hor keenayo kaana rasuulu الlahi salى الlaه عalيه وaلي وaسلم أclama bkitaabi الlahi minka nebiga ilaahay adiga waa kaa aqoon ogaa kitaabka ilaahay saasaa marka jawaabtiisu ay noqonayan nebigii ina abii waabaaka fi nnaari yidhi wamaa kunaa mucadibiinana waa kaaga aqoon badan yahay markatartiib marka marka adiga marka maslagii culummada qaad oo aayaddii xadiidkii aayaddana macnahaasay leedahay xadiidka macnahan buu leey laakiin inay iska hor yimaadaan oo la yidhaah xadiidkii waa laga tegey wax naskhiyana aan la sheegin maalan oo xadiidkii nebiga waa socdayoo waa laga tegey qur-aankaa la qabsanayaa maya ma la dhihi kara sidaa maxaa yeelay sunnada iyo qur-aanku meelay u wada socdaan sunnadii inay qur-aankii ka hor timaado wax dhici kara ma aha nebiga adiga aayaddaas aa akhrinaysa waa kaaga aqoon badnaa isagoo kaaga aqoon badan haddana sidaan yidhi wax unbaa marka meesha ku jira adaa marka inaad baarta lagaa rabaa sidaasuu marka ku yidhi yaxya bnu abi kaiir qowl uu leeyahay buu fasiray haddana alimaamu daarimi oo ahaa aلsunaةu qaadiyaة calى اlqur'an walaysa اlqur'aanu biqaadin calى الsunna sunnadu qur'aanka iyadaa xukumayso qur-aanku laakiin sunnada ma xukumaayo hadalkaasuu yidhi macnaha laga wadaa waa maxay wuxuu yidhi yacni ana الsunnata tufasiru اlqur'an macnuhu waxaa weeyaan sunnadu qur-aankay fasirtaa ila nebigii waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim baayaa lagu soo dejiyey dikrigiidaan kugu ayaan kugu soo dejinnay saa dadka ugu caddayso wixii loo soo dejiyey waalqur'aanu usuulun muxkamatun mujmalatun ayb qur-aanku wuxuu yidhi waa usuul mujmal oo duuduub ah ayb qur-aanku marka hadal duuduuban buu dhiibayaa sunnadaasii fasirayso maalan waaqiimu salaata salaadda halla ogow ku dhahayaa qur-aanka laakiin duhurka goormee la tukanaya casirka goormo meeqa ragco waxyaabahaasoo dhan marka sunnadii baa fasiraysa dad marka waxaa jira la yidhaha qur'aaniyiin isku lagu magacaabo oo culummadu ay ku magacaabaan qur'aaniyiin oo sunnada nebiga diido oo waxay ku doodaan keliya sunno wixii qur-aan waafaqan qaadanaynaa waxaan qur-aan waafaqinna ma qaadanaynay leeyihin dadkan marka soomaalida laftirkeeda dadan ku aragnay waxaasoo kale ku doodayo ee iyaga sida loogu jawaabaya waxay tahay duhurkan aad afarta ragca tukanayso iyo subaxan aad labada tukanaysid meeshaa ka keentay adaa lagaa rabaa ile qur-aan ma sheegin sunnaa tilmaantay marka qur-aanku sina sunnada ugama maarmayo ilaa nebigii baa qur-aankiio socdo waay rasuulka sal ll slam oo macnaha bimacnaa qur-aankii isagaa fasirayo ayb wasunnatu tufasiruhaa watubayinu xuduudaha wa macaaniyaha wa kayfa yaأti اnnaasu bihaa iyo sida ay dadka ula imaanayaan aayadda qur-aanka ugu dhaqmaayaan iyo kulli sunnada nebiga ayaa fasirtay marka mowqifka sunnada laga istaagaya waxay tahay mowqifka qur-aanka laga istaagayo kale sida qur-aanka uu laasim noogu yahay sunnadana laasim ay noogu tahay keliya sunnada waxaa la hubsanaa inay sugnaatay iyo inaynan sugnaanin hadday nebiga ka sugnaatayna sida ay saxaabadii u fahmeen in la fiiriyo waa iyada laftirkeeda abu daawuud uu keeni doonaa marka waa qur-aankii sunnadii iyo fahamkii asxaabta ariiqu najaah dariiqa lagu badbaadayo marka kaas waa qofka inuu kitaabkii sunnada laasimo una laasimo siday saxaabadii u laasimeen oo kale saxaabada marka fahamkooda muhimadda uu leeyahayna baababka soo socduu ku keeni doonaa abu daawuud raximah اllah ayb alfaqih wاlmutafaqihina khadiib اlbaqdaadi aahaar badan buu dhigay oo macnahaan tilmaamaysa qال xdثna أحمد بن محمد بن حنبل وcبداللahi بن محمد النفyلي وبن kثيiر بن kثيir waa محمد بن kثيir qالوا xdثna سفyان هو الثوري عن أبي النضر عن عبayd اللahi بن أبي rافع عن أبيه عن النبي sلى الله عليه ولي وسلم qاaل laa أlfiyna أxadكم midkiin yaanan arkin muتakiyan isagoo mid ku dengiiga xaal uu yahay calىa arيikatihi sariirtiisa korkeeda ya'tiihi اlmru arrin baa u imaanaya min amri amar arrinkayga ka mid ah mimaa amartu bihi waxaan amray ah ow nahaytu canhu ama aan reebay ah amarka marka hore ya'tiihi اlmru min amrii waxay iska noqon kartaa marka almru aladii jamcuhu alumuur umuurahayga ah umuurihii marka la fasiro maxay isugu jiraan mimaa amartu bihi kan waa jamcuhu awaamir waxaan aniga amray amruujubi amrunadbi labadaba ow nahaytu canhu ama aan reebay fayaquulu dhahaya markaa laa nadrii fayaquulu markaa wuxuu dhahayaa ama fayaquula uu yidhaahdo laa nadrii annaga waxaan ma garanayno maa wajadnaa fii kitaabillaahi qur-aanka waxaan ka helna dhexdiisa ittabacnaahu waanu raacaynaa bis waxaan annaga ma naqaano wixii aan ku aragno qur-aankaan raacaynaa dadka gobol marka waxay moodayaan marka wuxuu leeyahay xadiid yaa wadataa adiga anna aayad qur-aanaan wataan xadiidkii aayadda qur-aanka ama hala jamciyo ama macaanidooda hala fasiro laakiin inay intay iska hor yimaadaan xadiidka hala tuuro layidhaah suurtagal maa xadiidkiina nebiga uu ka yimid maxaa yeele nebiga sow aayaddan ma aqoonin isaga see aayaddan wax khilaafsan nebiga uga imaanaya sala allahu calayh ali ayb kanna marka xadiidkii hore ula macneeyahay qaala xadaثna mxamed bnu صbax albazaaz qaala xadaثna ibraahim bnu sacdi xadaثna mxamed bnu ciisa wahuwa abu jacfarin الطabaac qaala xadaثna cabdالlahi bnu jacfarin اlmahramiy waibraahimu bnu sacdin can sacdi bni ibraahim ibraahim bnu sacdi bni ibraahim waay marka sacdi bni ibraahim waa aabihiis waay can اlqasim bni mxamed can caaئiشhaةa qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali wslam nebigu wuxuu yidhi man axdaa fii amrinaa haadaa man axdaa qofkii ku soo cusboonaysiiyo soo derrisiiye fii amrinaa haadaa arrinkeennan kan ah dhexdiisa waa diinkee maa shay qofkii ku soo derrisiiye laysa fiihi dhexdiisa aan ahayn fa huwa raddun ay marduudun calayhi riwaayat ibni alacraabi ee abu daawuudka waxay leedahay minhu meeshaas fiihi dhehaysa minhu bay leedahay riwaayati abu saciid ibnu alacraabi riwaayati aluluwi iyo ibnu daasa iyona fiihi bay dhaheen fa huwa raddun ay marduudun ku lagu celinayo xadiidkanna marka sunnada in la laasimo ayaa mafhuumkiisu yahay manduuqiisana waxa sunnada ka soo hor jeedo bidcada in laga dheeraado manduuq iyo mafhuum buu leeyahay marka xadiidkan manduuqiisu waxaa weeyaan bidco inaan la aqbalaynin mafhuumkiisuna in sunnada la qabsado oo sunnada markaa la qaato xadiidkan marka bukhaari kitaabu shuruud iyo meelahaasuu ku keenay iyo sulxiga iyo meelaha marka aan laga filaynin uu dhex geliyey marka isagoo marka tusayo xadiidku inuu yahay xadiid caam ah oo meelo fara badan geli karo usuusha marka axaadiidta diinka yacnii qaybihiisa inta badan ay ku dul wareegaysuuna ka mid yahay ashyaadu laba waayo wax cibaadaada iyo wax caadaad ah caadaadku asalkoodu waa ibaaxo mancigeedu nusuus inay ku soo aroorto way cibaadaadkuna asalkoodu waa manci lama samayn karo ilaa nusuus ay ku soo aroorto fasaxayso ama yacnii keenayso qaala bnu ciisa riwaayada moxamed ibnu ciisa abu jacfar waxay leedahay qaala nebiyu sal l slam man sanaca amran arrin qofkii sameeyo calaa hayri amrina arrinkeenna korkiisa aan ahayn fa huwa raddun ay marduudun calayhi xadiidkan marka man sanaca buu kana yidhi haddaa rabta ha bilaabin nin kale hadduu bilaabay laakiin adna aa ku camal fashay waa soo gelaysaa ibnu xajar xadiidkan iyo midka soo socdo fa inna kulla muxdaatin bidca wa kulla bidcatin dalaala xadiidkaas iyo xadiidkanba wuxuu leeyahay waa kal asli oo kale asal marka lagu yihaa macnaheedu waxaa weeye furuuc badanaa soo hoosgelayso ka wadaan masaa'il fara badan oo iyada si gooni ah aan nas ugu soo aroorin ayaa xadiidkan soo gelayso oo loo qabsana wuxuu diidayaa marka sida dadka qaar ay yidhaahdaan oo ah shay kasta oo bidco ah waa in nebigu uu nas ahaan u sheego inay xaaraan tahay yacnii wixii nebiga nas ahaan uusan u sheegin waa layska samayn karaa bay leeyihin fahm khalad ah waay marka ibnu xajar wuxuu leeyahay xadiidkan oo kalaa macno beeli lahaa markaa ile cumuumkiisu marka maxaa marka hadday bidcadu tahay laabudda in la tacyiiniyo waayo oo maalan waxay leeyihin haddii la rabo in bidco la radiyo xadiidkan ma lagu radi kara bidcadaas iyada bicaynihaa waa in xadiid loo helayneeyo haddii loo waayo marka wafcalu lkhayra iska soo geli bay rabaan inay dhahaan wuu diidayaa marka ibnu xajar wuxuu leeyahay xadiidkan fa inna kulla muxdaatin bidca wa kulla bidcatin dalaala ayaaba wuxuu yahay nakira fii siyaaqi nakira annakiratu idaa udiifa tufiidu alcumuum nakiro la idaafeeyey oo cumuumaa laga fahmaa cumuumkaas marka waa maxay ayi shay oo qawaaciddii bidcada laga helo naskaanuu ku dareeraa hoostiisa marka ee bidcada in la magacaaba shardi maaha culimmada islaamkana saniicoodu sidaas waaye majmuuca qofkii daalacdo imaamu nawowi waxaa arkaya masaa'il badan ayuu naqdinayaa wuxuu ku naqdinayaa man axdaa fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddun maalan tafwiibka oo kale salaad duhur asalaatu khayru min annowm ma la dhihi karaa ama salaadda cishaha asalaatu khayru min annowm aadaankeeda ma lagu dari karaa mas'aladaasuu ka hadlay culammada qaar ka mid ah waa bannaan tahay dheheen buu yidhi markaas kadib buu wuxuu yidhi ma bannaano wa daliilunaa man axdaa fii amrinaa haada maa laysa minhu fahu raddun xadiidkan buu keenay ma la dhihi kara marka asalaatu khayru min annowm inaan cishaha lagu dhihi karin deliilu keen sax maahan deliilkeeda waaba kan waa man axdaa fii amrinaa haada marka xadiidkan waa in loo fahmay marka xadiid caam ah oo wax badan ay soo hoosgalayan hadda hadday bidco soo cusboonaato hore aan loo aqoon jirin oo dadka ahlu cilmiga zamankan jooga waa bidco ay yidhaahdaan naskaas kana u deliishanay laakiin waxa waa bidco la leeyahay maahan in ilmo yaryar ay dhahaan ama qof diintii aqoon badan aan u lahay inuu sunnadii iyo usuululfiqigii iyo aan ku raasikhin inuu sheega ma aha weligaa marka adiga inaad shay bidco waayo iska dhahda iska ilaalin maxayle waxaan inuusan bidco ahayna laga yaaba asal sharciga ku leeyahay qawaaciddii usuulka marka loo laabto masaalix mursale iyo inuu noqdaa dhici karto marka dadka ahlucilmiga u daal hadday marka culimmada zamanka joogto shaygan inuu bidco yahay ay taqriiriyaan nusuustanna ku taqriiriyaan waa raacayna naga markalaakiin in culimmada loo dhaafo wa meesha dhibka jira waxay tahay waxaad arkaya dad fara badan oo culimo maatiin marka la yidhaana maya ku dhahayo haddana shay bay bidco ku sheegayan yaa adiga hortaa ku sheegay ma yaqaano marka taas waa idinkaga digayaan nafteydan aniga waa uga digayaan shayga bidco waaye la dhahaayo ha laga fiirsado oo haddaadan mujtahid ahayn culummada u dhaaf wuxuu hadday cusub yihiin w haddii wax hore u jiri jira yihiin culimmada in laga fiiriyo kutubta waayb laakiin jahligaaga haddaad wax un iska xukunto waa dhibaato fara badan kama liidato takfiirinta ilaa waxaan waa bidco qofkii sameeyey waa mubtadic waxyaabo badan baa hadhow kasii ratib ayb sida gaalaysiinta laysaga ilaaliyo tabdiicintana in laysaga ilaaliyo bidcada laftirkeeda sida shaygu inuu kufri yahay iyo in kale kutubta loola laabto iyo culummada waa in bidcadana culummada iyo kutubta loola laabto xadiidkan marka saas uu leeyahay bidca ka baxaysaana ma jirto sida ibnu xajar uu tilmaamay ibnu kahiir sidoo kale ibnu rajab xaafid ibnu rajab xadiidka cirbaad markuu fasiraayo xaafid dahabi say tilmaameen bidcada marka macnaheeda sharciga ah isilaaxiga bidcada isilaaxiga ah laa takuunu ilaa madmuumatan ibnu xajar saas oo marka bidcada isilaaxiga marka tee waayana waa midda marka abu shaamana uu yidhi albidcatu hiya alixdaaثu fi اddiini bacda alikmaal alixdaaثu fi اddiini bacda alikmaal waa diinka dhexdiisa wax lagu soo darisiiyo bacda alikmaal markuu dhammaystirmay kadib alixdaaث waxaa baxaaya wixii diinka asal ku lahaa bidca ma la dhaha fi ddiinina waxaa baxaaya adduunyada wixii adduunyo lagu soo daro oo cusub bidca ma aha bacda alikmaalina waxaa baxayo markay dhammaystirantay kadib waxaa ku baxaayo intaynan dhammaystirmin oo diin waxyigu uu socday wixii dadku ay sameeyeen saxaabada qaarkood ay sameeyeen nebigoon ogeyn waa bidco ma la dhihi kara nacam ilaa nebigaa taas u taaganoo xukumaayeen ayb waxyaabaha iigu darnaayoon yacnii bacdi innaas oo bidcooyinka la jeclaysiiyey ay xujaystaan aan arkay waxaa ka mida waxay leeyihiin xadiidkii nebigu markuu yidhi samica allahu liman xamida nin baa yidhi rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiiran طayiban mubaarakan kamaa amar rasuulka marka wuxuu yidhi yaa waxaas yidhi ninkii yidhi aawey rasuulka ilaahay aniga markaasuu yidhi nebiga intaasoo malagaan arkayo u degdegayso kelmaddan qofkii qaadi lahaa xadiidkaasu marka wuxuu leeyahay ninkaas saxaabiga ah xamdan kaiiran طayiban iyo uga dayday yidhi nebiga ugama dayanin waa iska sameeyey min baabi wafcalu اlkhayra waay marka saasuu rabaa inuu yidhahdo taas bidco lama dhihi karo bacda alikmaal maaha diinkii markuu dhammaystirmay kadib muu ninkaa warkaas yidhi mase diinkii waa socday weli markaas waa mar weli diintii waxay lagu waday nebigii baana maqlayoo saxayeyba hadday qalab tahay hadday saxan tahay laakiin adiga marka mauga qiyaas qaadanee nafsadaada marka taasoo kale adiga hadda haddaad bidca wafcalu lkhayra adoo raba haddaad qalad samayso yaa waxyiga soo degaya aaweyn oo adiga ku qabanaya marka masalada deetana tacriifkan baa diidaya shaadibi tacriifkiisana kaasuu ka agdhow yahay mucallimina tacriif noocaasoo kale uu leeyahay maa ulsiqa fi اddiini walaysa minhu saasoo kale u dhaha bidcadii marka sidaa loo tacriifiyey qaybsan ma gasho marka laakiin haddii la yidhaha bidcada luqa ahaan un aan u raacno wax allaale wii wax allaale wixii yacnii dadku ay qurxistaan ay jeclaystaan waayo haddii la dhaho taas markaas waa iska qaybsami kartaa ibnu kaiir iisay tilmaamaan marka bidca xasanaa jirta iyo waa bidcadii sharciga ahaydoo yacnii isqilaaxiga ahayd maaha waxay ka hadlayeen ibnu kaiir markuu badiicu samaawaati fasiraayo saasoo kale u sheegan marka meelahaas halaga laga feerfeer ibnu taymiya laftirkiisana iqtidaau siraadi اlmustaqiimka waa uga hadlaa bidcada iyo masaalix mursala iyo waxyaabaha ay ku kala bedelan yihiin qaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana اlwaliid bnu muslim qaala xadaana hawr bnu yaziid qaala xadaanii khaalid bnu macdaan qaala xadaanii cabduraxmaan bnu camrin الsulamiy waxujr bnu xujirin qaala aatayna alcirbaada bna saariya baan u nimid wahuwa cirbaadna miman uu ka mid ahaa nasala fiihi shanigiisa uu ku soo degay dhexdiisa walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi dadkii nebiga uu waayey qaswatu tabuuk gaadiid ay uu ku xambaaro oo sidaas jihaadka uga harayo iyagoo oynaaya nebiga ka tegey tawallow waacyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun kuwii ilaahay yidhina uu ka mid yahay marka ammaan waayo ku ammaanayo fasallamnaa waa salaamnay ay calayhi korkiisaan salaamnay waqulnaa waxaanu ku nidhi ataynaaka waanu kuu nimid zaa'iriina innagoo ku booqanayno wacaa'idiina innagoo kujiradaada kaaga soo booqanayno wamuqtabisiina kaana qalin daaranayno oo wax kaa faa'iidaysanayno marka dadka ahlufadliga ahlucilmiga in la booqdo markay jiran yihiin iyo marka kale lagana faa'iidaysta markaasfaa'iido loogu tago faqaala alcirbaadu cirbaad waxa uu yidhi sallaa binaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga ayaana tujiyey daata yowmin maalin uma aqbala calaynaa waa nagu soo jeestay fa wacadanaa waana waaniyey mawcidatan waano baliiqatan xeel dheer ayb marka nebigu waanadiisu aaday u xeel dheerayd hadal kooban ta'hiir qalbiga kuleh ilaahayna waa ka yidhi ulaa'ika aladiina yaclamu اllahu ma fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowla baliiqan kuwii marka munaafiqiinta ahaa fawacadanaa mawcidatan baliiqatan buu nawaaniyey darafat minha alcuyuunu indhihii ay la ilmeeyeen wawajilat minha alquluubu quluubtiina ay la cabsatay faqaala qaa'ilun marka quluubtiina waa baqdayoo waa khushuucday indhihiina waa ooyeen marka indho ooyintu marka qalbigaa ka horeeyo inuu khushuuco markuu qalbiga khushuuco indhuhu markaas ay ilmayn karaan faqaala qaa'ilun mid baa marka wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahi kaana haadihi tani waaba iyada oo mawcidatu muwadicin mid sagootinayo waanadiis oo kale famaa tachadu ilaynaa maxaad nagula ballamaysaa marka oad noo dardaarmaysaa qaala wuxuu yidhi uusiikum bitaqwa allaahi alla ka gaashaamasho yaan idiin dardaarmaya ilaahay oo laga gaashaanto ciqaabkiisa inaad ka gaashaamataan wasamci waaacati wasamci baan idinkula dar ayaan idiin dardaarmayaa maqal oo dadka madaxda aad maqashaan wataacati daaco dadka markaa madaxda idiin ah aad ka dambaysaano wixii macruufa ayb wain cabdan xabashiyan wain kaana alamiiru amiirku haba ahaado cabdan addoon xabashiyan xabashi aba ha ahaado dadkii uu markaas la hadlaaya dad hadda addoon xukun uu ku leeyahay ma aysan ahayn xabashi oo agtooda marka waa liidi jireen waxaa kaloo la dhihi karaa wain cabdan xabashiyan wuxuu ka wada waxaa kaloo la dhihi karaa culimmadu u deliishadaan addoon inuu madax noqdo oo muslimiin uu hogaamiye ma laha ayb maxaa yeelay al-a'immatu min quraysh uu nebigu yidhi dadka madaxda waa quraysh haddii marka ay dhacdo qof addoona dadkii intuu qasbo uu ka adkaado xabad uga adkaado oo dadkii marka uu gacanta ku dhigo taladooda ahalbay mutaqallibba haba iska ahaadee maqla oo yacnii adeeca haddiiba uu muslim yahay diintan idinku hogaaminayo yeela oo haisdhiinina ninkaan isagaa qalad ku yimid hadduu qalad ku yimidna ma raacayna yaan la dhihin iska adeeca labadaas macnaa ku jira fainahu shanigu wuxuu yahay man yacish qofkii noolaado minkum idinka xaalou idinka mid yahay bacdii aniga gadaashay fasayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan kaiiran ikhtilaaf fara badan buu arki doonaa ikhtilaafkana hore usoo sheego toddobaatan iyo saddexda firqa iyo waatuu ka soo hadlay facalaykum bisunnatii facalaykum waxaad ogaataan ood laasimtaan bisunnatii sunnadeyda dariiqayga wa sunnati alkhulafaa'i khulafadii sunnadoodii almahdiyiina alraashidiina ee markaa yacnii hanuunsanaa ayb ee marka u hanuuninayeen ayb kuwii iyaga marka toosnaa ee hanuunsanaa tamasakuu bihaa qabsada oo ku dhega yani sunnadii wacaduu calayha binnawaajidi goosdambeedyadana ku qaniino ku qabsada marka bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin marka waxaa weeyaan daacada xaggeeda iyo rutbada xaggeedaba waa saanay u kala dambeeyaan sunnada nebiga asala sunnatu alkhulafaa'i araashidiin waa tabac ayb iyaga dariiqooda iyagana sunnada nebigunbay raacayeen waa marka markaan leenahay xagga rutbadana waa sidaas hadday dhacdo in marka xadiidkii nebigu halkan yaallo khulafaa uraashidiin mid ka midana uu ra'yi ama ijtihaadkiisa meeshan uu yaallo kee la hormarinaa sunnada nebigaa la hormarinaa ila iyadaa ka horraysay waa meesha marka ibnu cabbaas uu yidhi dadka uu ku yidhi waxaan ka yuushiku an tumdara calaykum xijaaratun min asamaa dhagax in la idinku roobeeyaa laga yaabaa samada xaggeeda la idinkaga keeno aquulu lakum qaala rasuulu ullahi sal l slam wataquuluuna qaala abuu bakrin wa cumar waxaan idin leeyahay rasuulkaasaa yidhi idinkana abubakar iyo cumar baa leedihi waxaa kaloo yanii cimraan bnu xuseyn markii la yidhi cumar wuxuu diidayaa tamatuca markaasuu wuxuu yidhi ilaahay qur-aanka wuxuu ku soo dejiyey tamatuc oo faman tamataca bilcumrati baa qur-aanka ku jirto wa tamatacnaa maca rasuulillahi sal ly slam nebiga inagoo la jirnana waa samaynay tamatucii uma qaala rajulun bira'yihi maa shaaa markaa kadib buu wuxuu yidhi nin baa ra'yigiisa wuxuu doono ka yidhi ma raacaynu yidhi markabukhaari marka wuxuu yidhi yacnii cumar cumaruu u jeedaa ninkaas oo ra'yigiisa unan raacaynin marka waxaa way hadday sunnadu caddaato ra'yi kale ma looga tegaayo waay sunnada nebiga sala allahu calayh ali wasalam kaa-inan mankaan qofkuu doonaba ha ahaado laakiin hadda ogo waxaa kala duwan haddii saxaabigu sunnada uunan ka khilaafsanayn ee bal uu sunnada fasiraayo oo adiga aad si u fahamtay sunnadii saxaabigiina sunnada uu si u fahamsan yahay adigana aad moodid daahirka sunnada inaa adiga waafaqsantaha aad moodid sha'niguna laakiin daahirka uu khilaafsan yahay sida saxda ah fahamka saxaabigaa lagu raacan saxaabigaasuna ma khilaafsana sunnada nebiga sal l slam meeshaan marka dad badan baa laga yaaba marka la yidhaahdo xadiid buu si u fahmay isaga xadiidkiina tafsiil baa ku jira saxaabigiiba tafsiil buu geliyey markaasuu leey maya saxaabi ra'yigiisa lama rabo sunnada nebigaaba joogteen markaas maya fahamkaaga iyo saxaabada fahamka saxaabadaa koob ayb marka labadaas masale in la kala sooco waa muhiim ayb yacni saxaabigu marka uu sunnada khilaafsan yahay isago kas uma khilaafayo inaynan soo gaarin baa laga yaabaa laabudda saxaabi kale inuu caddeeyo laakiin laakiin sunno saxaabadii o dhan soo agmartay say adiga ku fahmaysaa kaligama suurtoobi karta meeshaa marka taas in loo loo dhug lahaado waa muhiim wacaduu calayha binnawaajidi waiyaakum wamuxdathaati اlumuur waiyaakum ay wa uxadirukum waxaan idinkaga digayaa can muxdathaati alumuur umuuraha kuwooda diinka lagu soo daray fa inna kulla muxdathatin bidcatun weeyaan wa kulla bidcatin dalaala bidco kastana marka waa baadi riwaaya waxay ku dartay wakulla dalaalatin fi اnnaar qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can ibni jurayjin qaala xadaanii sulaymaan yacni bna catiiq can طalqi bni xabiibin can ilaxnaf bni qaysin can cabdillahi bni mascuudin can اlnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal alaa halaka almutanaicuun alaa hooy halaka waxaa halaagsamay almutanaicuun kuwa guluwiga badan oo xadgudubka badan alaaa maraatin saddex jeer buu yidhi khaaabi waxa uu yidhi almutanaicu almutacamiqu fi shay qofka waxa gunta hoose usii gelayo almutakalifu iskallifaayo lilbaxi canhu shayga baarbaariddiisa calaa madaahibi ahli اlkalaam madaahibta ahlukalaamka oo kale dadka falsafada iyo ahlukalaamka ah sida ay iyagu yacnii hadalkan daahirkiisa looma jeedo iyo wax kaloo baatinaa jiro iyo waxyaabahaas marka ku qaylinaya kuwaasuu marka diidaya addaakhiliina fii maa laa yacniihim kuwa dhexgelaya wax aan iyagu maalaayacniga ka ahoo shuqul aysan ku lahayn alkhaa'idiina fii maa laa tabluguhu cuquuluhum dadka waxa caqligooda uusan gaarayninee qeybka ah inay baarbaaraan isku dayo yaa xadiidku marka uu diidaya mutanadica kaas wala ilaahay marka haddii uu sifaadkiisa si uun u sheegtay qur-aanka sideeda ugu daa xadiidka daahirkiisa u dhaaf ilaa inuu deliil leexiyo maahane ayb imaamu shaaficina waxaa laga wariyey inuu yidhi alxadiidu calaa daahirihi xadiidku waa daahirkiisa ilaa qariino leexinaysa in la helo maahane haddii marka daahirka aadan ku kaaftoomin wax kale aad sii raadisid halaka almutanadicuuna kaasaa soo gelaya marka sunnada marka laba shay baa ka hor timaada sida yaa ka soo horjeedo bidco iyo ra'yi kan uu hadda radinayo ra'yigan oo ibnu cabaas wuxuu yidhi nebiga inaa anzalnaa ilayka alkitaaba biاlxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah nebiga ilaahay baa waxaa lagu yidhi inaad dadka ku xukunto bimaa araaka allaahu wixii ilaahay uu ku tusay lam yaqul bimaa ra'ayta nebiga lama dhihin bimaa araaka allaahu baa l marka hayruhu marka muxuu noqonaa shanigiisu ayb ayb marka ra'yigu haddii uu fogaado wuxuu noqonayaa tanaduc iyo takalluf baabu lusuumi الsunna sunnada laasimideeda bayaaninteediibuu u baabyahay kii haddoo kale buu la mid yahay ayb sunnada marka hadda caqiidadii iyo waxyaabahaas u sii jeedaa sunnadu nebiga way fara badan tahay laakiin qaybta ugu sii muhiimsanoo qofkii khilaafa uu halaagsamaayo halaag uu khatar u yahay waa caqiidada qaala xadaanaa yaxya bnu ayuub qaala xadaanaa ismaaciil yacni bna jacfar qaala akbaranii alcalaaءu bnu cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal man dacaa ilaa hudan hanuun qofkii loogu man dacaa ilaa hudan qofkii hanuun yacnii qof ugu yeero ayb man dacaa axadan qof qofkii u yeera ilaa hudan hanuun ugu yeera intikaaf kaana lahu min alajri ajriga wuxuu ku leeyahay midlu ujuuri man qof ajarkii oo kale tabicahu isaga raacay laa yanqusu xaal uunan nuqsaaminaynin alleh laa yanqusu xaal uunan nuqsaaminaynin daalika kaagaas min ujuurihim iyaga ajaradooda shay-an waxba uusan ka nuqsaaminaynin waman dacaa ilaa dalaalatin qofkii qof baadi ugu yeerana kaana calayhi min alidmi korkiisa xagga dembiga waxaa ka ahaanaya midlu aathaami man qof dembiyaalkiis oo kale tabicahu raacay laa yanqusu xaal aanu ka nuqsaaminaynin daalika kaagaasi min aahaamihim iyaga dembiyaalkooda shay-an waxka marka ninkan walaa taziru waasiratun wisra ukhraa ma ka hor imaanaya xadiidkan maya ninkan waxaa lagu cadaabay camalkiisii maxaa yeele dadka uu dhuminaayo sacyigiisuu ku dhumiyey marka waa sacyigiisii un bis waa waxa lagu abaalmariyaliyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wamin wsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saaa maa yaziruun walayaxmilunna afqaalahum waafqaalan maca afqaalihim marka dunuubtoodii iyo culaysyadoodii iyo kuway dhumiyeen culayskoodii waa laysla dul saaray qaala xadaanaa marka xadiidkan iyo sunnada calaaqada ka dhexaysa maxay tahay yacnii dadka yani waxaa la yaab leh qofka hadduu sunnada ka wareero waa dhib xadiidkan dad baa waxay u deliishanayeen bidcada bidcadii inay bannaan tahay bidca xasana yaa xadiidkan xadiidta lamida ay u deliishanay man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan yay u deliishanayeen abu daawuudna waa kana baabu lusuumi sunnowbu ku keenay isaguna macna marka xadiidkan sunnada in la laazimowba tilmaamaya sunnada dadka lagu dhex noolaynayo waa tii nebi moxamed sala allahu calayh waali wasalam sunno marka dadka ay ka jaahil yihiin iyo sunno dadka aynan ku dhaqmin iyo oo dadku aqoon aysan u lahayn ninkii bilaabo dadka tuso waay ajarkan buu helayaa liannahu maxaa yeele sunnadii nebiguu laazimay ee maahan yacni bidco adiga aad soo alifto aad tiraa marka wafcalu lkhayra ma ahan sidaa bal alimaamu abari tafsiirka wafcalu اlkhayra wuxuu leeyahay wafcalu اlkhayra aladii amarakum اllahu bihi khayrka ilaahay idin amray buu ku daran qaala xadaثna cثmaan bnu abi shayba qaala xadaثna sufyaan can الzuhriyi can caamir bni sacdi can abihi qaal qaala rasuulu اlahi sal ا slm ina acdama اlmuslimiina muslimiinta kan ugu weynin badan fi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda ugu weynin badan jurman xagga dembiga jurman alimaamu الnawowi waxa uu yidhi ay fi اlimi waاdembi xagga dembiga iyo imiga wax kale maaha saxiix muslimka sidaasuu yidhi macnahaasuuna rajaxay alimaamu الnawowi khaaabi iyo saasuu ka sheegayna man qof weeyaan sa'ala weydiiyey can amrin arin lam yuxaram aan la xarimin faxurima la xarimay cala naasi dadka dushooda laga xarimay waxaase min ajli mas'alatihi su-aashiisa darteed looga xarimay in marka shay aan dadkii ilaahay uunan ka hadlinba nin inta isaga su-aashiisa wax ku su'aalay shaygii laga xarimay ummadda marka muslimiinta marka dhexdooda kaasaa marka jurmiga iyo dembi ugu badan oo yacni dembi muslimiinta laga gala kan u weyn waayo waay macnaha ile xaraj iyo dhib baa la geliyey khaaabi waxa uu yidhi haada fii mas'alati man yas'alu cabahan wa takallufan su-aalaha marka ninkii cilmi su-aalayo iyo xalaal iyo xaaraan weydiinayo iyo mas'ale naasilo oo hadda timid oo dhacday oo kale ayuu wax ka su-aalay maahan ma soo gelaayo baabkan maxaa yeele naasilada in la weydiiyo culummada waaba lays amrayba fasaluu ahla dikri baa layidhi laakiin ninka dheeldheel iyo takalluf iyo u weydiinayo waa fii maa laa xaajata bihi ilayhi wax uusan xaajo ka lahayn duuna man sa'ala su'aala xaajatin wa daruuratin qofkii laakiin xaajo iyo daruuro su-aasheed wax ku weydiiye waa bannaan tahay daas su-aasha la diidaayo wuxuu yidhi ka mas'alati bani israa'iil fii sha'ni اlbaqara su-aashii reer bani israa'iil sici ku saabsanayd ayb taasoo kale yaa lamida buu yidhi macnahaasaana marka culimmada marka ay sheegeen imaamu nawowi marka wuxuu yidhi meeshaas marka wayu'khadu minhu xadiidka waxaa laga qaadanayaa ana man camila shay-an adara bihi hayrahu kaana aaiman xadiidka waxaa laga qaadanaya ninkii wax sameeyo shaygaasna uu ku dhibaayo kayrkiis qof dembiilaa inuu yahay qofkaasina maxaa yeele ninkaani muxuu dembi ku mutaystay wuxuu ku mutaystay muslimiintiibuu dhib u soo jiiday ficilkiisiibuuna ugu soo jiiday marka ninkii inta ficil sameeyo muslimka dhib ugu soo jiido kaana aaiman xadiidkaanaana tusaaya macnahaasaa marka laga qaadanaya ani waxaan horaan ahay ee sidaan rabaan yeeli karaa iyo maya ficil kaa ah iyo qowl kaa ah hadday dad ku dhibtoodaan bikayri xaqin ay ugu dhibtoodaan xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa inaad dembaabaysid adigan ayb maxaa yeeley nin su-aal uu weydiiyey qof muslima wax in laga xarimo dhalisay ee uu ku dhib mutay ayuu ku dembaabay famaa baaluka marka hadalkaagii iyo qowlkaagii iyo ficilkaagii hadduu dhib dad u keenayo marka uu usoo jiidayo marka waxyaabahaas marka qofka inuu iska ilaaliyo laa darara walaa diraarayna soo gelayn waxyaabahan dadku iska caadaysteenoo qofkan waxaan aad samaynayso qof ma dhibaa mase ma dhibaayo dan uusan ka lahaynoo qashinka jidka ku daadinayo ama yacnii waxyaabaha khatarta jidka ka dhex samaynayo isagoon marka dadkii dhibkii ka celinin waxaasoo dhan marka waxyaabahanay soo gelayaan muslimka dhibkiisa in layska ilaaliyo marka tii annagii marka xuquuqdii allo waxyaabihii aan ka dayacnay baaba tiradii ka badatay qof berri marka inuu kugu dhego oo dembi aad ka gashay darteed hawaabtaadii iyo aad u qaato ama dembigiisii adiga lagu saaro waa dhibaato qaala xadaanaa yaziid bnu khaalid bn cabdillaahi bni mawhab alhamdaaniy qaala xadaana leyl ayb waxaa kaloo xadiidkan laga yani su-aashaanna waa in lagu xambaaro xilligii waxyiga uu soo degayay yعnي aayadda yaa أyuha الadiina آamanوu laa تsألوu can أشhyaaءa in tubda lakum tasukum wain تsألوu canha xiina yuنزل الqur'an tubda lakum cafى اllah canha uu ilaahay leeyahay wakhtigii waxyiga uu soo degaayo waay maxaa yeeley waxyiga kadib taxriimkii waa zuulay yani waxii damboo soo degaayo meeshii ma jiraya saasuu iبnu xajar leeyahay qال xdثna يزيid بن khالد يزيid بن khالد بن cabdاللahi بن mwhب الhمdاniي qال xdثna الlيث عن cqyل عن بن شhهاaب أن أbا إdrيس الkhwlاniي cاaئd الlahi أخبره أنa يزيد بن cmيرة وkاna min أصxاabi mعاad بن jبل buu ahaaye أخbarahu mعاad wuxuu u sheegay qaala waxa uu yidhi kaana laa yجliس mجliسا qaala yزiid waxa uu yidhi kaana wuxuu ahaa mucaad laa yejlisu inuunan fariisan jirin majlisan majlis lidikri wacdi dikriga halkan waxaa laga wadaa wacdi majlis wacdi ma u fariisan jirin xiina yejlisu markuu fariisanayo ilaa qaala wuxuu dhihi jiray allaahu xakamun qisطun allaahu alla xakamun garsooro waa ilaahay qisطun yacnii waa ku markaa cadaalad sameeyo ayb muqsidun weeyaan yani ku cadaalad sameeyo halaka almurtaabuuna kuwa shakisanoo yani shakiga ku jira halaagsamay saasuu dhihi jiray faqaala mucaadu bnu jabal mucaadu bnu jabal yowman maalin waxa uu yidhi inna min waraa'ikum idinka hortiinna fitanan gadaal iyo hore labada waa loo isticmaalaa hadda horay baa laga wada inna min waraa'ikum hortiinna waxaa fitanan fitan yakuru fiiha almaalu maalka uu badan doono dhexdeeda wayuftaxu fiiha alqur'aan qur'aankiina la furi doono oo dadka loo furi doono waagii hore marka dadka qur-aanka yaqaanay waa yaraayeen maalan saxaabada dadka qur-aanka dabdiyey oo aad u dabdiyey yacnii qiraa'adiisii iyo yacnii way yaraayeen fiqhigiisa laakiin dadka haayey waa badnaayeen bilcagsiyaa marka gadaal imaan doontoo fiqhigiiya yaraanayo fahamkii qur-aanka akhriskiisii iyo dadka akhrinaya iyo dadka xufaadda noqonayana waa badanayaan marka wuxuu leeyahay fitan baa imaan doona ule hortiinna fitan baa jira fitankaasi maxaa ka midan wuxuu leeyahay yakfuru fiiha almaal fitankaasoo maalku u badan doono maalku hadda aad u batay afartan sano ka hor ama soddon sano ka hor labaatan sano ka hor dadku xoolo inta lahayd soomaalida iyo inta hadda xoololeh marka laysku fiiriy iskuma dhowo shan sano ka hor ninaan waxba haynin baa maanta yacnii malaayiinka hadlayn wax hadda hadduu isaga shaqada iska dhaafo isaga iyo kuwau dhalay iyo kuway sii dhalaan ay cunaan inuu haystaa laga yaabo soddon jirna uu yahay daada xaggeeda waqtiyadii horena waxaan arki jirnay yacnii dadkii qofka uun ninkii iska helo ilmihiisa wuxuu ku korsado iyo nasiib yani maalku marka inuu batay waa muuqataa marka wax malmuus ah wayuftaxu fiiha alqur'aanu qur'aankana lawaa la furi doonaa iyadana malmuus waayb soddomeeyo sano afartameeyo sanada qur-aanku soo ahaa hadda yani waa lagawaa laga akhris badan yahay waana laga akhris fiican yahay ayb xataa yaakudahu intuu ka qaato u ka aqriyo almu'minu mu'minka wاlmunaafiqu munaafiqi wاlrajulu ninkii wاlmar'atu naagta wاsagiiru cunuga yar wاlkabiiru qofka weyn wاlcabdu addoonka wاlxuru xorka dadkii o dhan marka qur-aankii ay baranayaan naagihii nimankii ilmihii yaryaraa dadkii waaweynaa fayuushiku waxaa dhow qaa'ilun qof inuu yidhaha marka qaa'ilun mid dhahayo an yaquula inuu dhaho maa linnaasi war dadka maxaa ku dhacay oo lahaantooda aada laa yatabicuunii aysan i raacaynin aniga dadka maxay ii soo raaci laayihiin waqad qara'tu alqur'aan anoo qur-aankii akhriyey xaafid baan noqdo qur-aanka saan baan u akhrinayaaye dadka maxay ii soo raaci laayihiin marka ujeedkiisu in dadku soo raacaanoo sayid uu noqdo maa hum iyagu maahan bimuttabiciya kuwa i soo raacaya aniga xataa abtadica lahum intaan wax cusub aan u keeno qur-aankan dadku waa yaqaanaane wax aysan aqooninoo cusub ilaa aan la imaano xataa abtadica lahum hayrahu qur-aanka kayrkiis ilaa aan marka soo bidcaysto la imaado fa iyaakum wamabtudic qaarna waxay u dabdiyeen fa iyaakum wamabtadac ayb fa iyaakum waxaan idinkaga digayaa wamabtadaca qofkaa wuxuu bidcaystay ama wamabtudica waxa la bidcaystay meeshaan waa marka maxalushaahidka sunnadoo la laasimo waxaa ka dhalanaysa bidcadii oo laga dheeraada marka qur-aankoo dadku ay qiraa'adiisa ku dadaalaanoo macnihiisa iyo ku dhaqankiisu ay iyo fahamkiisu yaraadana iyadana waa nuqsaan ummadda ku imaanaysa ibnu cabbaasaa marka saciid ibnu mansuur fii sunanihi wuxuu ku soo saaray wuxuu yidhi ibnu cabbaas baa wuxuu u yimid cumar radia allaahu canhu markaasuu wuxuu yidhi iiga warran uu yidhi meeshii aad ka timid basre iyo meelahaas kuufa iyo dadkii ka warran nin baa u yimid ibnu cabbaas baa cumar ag joogay nin buu marka ka waraysanaya amsaartii iyo magaalooyinkii waaweynaa markaasuu wuxuu yidhi ninkii warbixintuu dhiibay waxay ahayd yaa amiira almu'miniin dadku waa fiican yihiin waqad qara'uu lqur'aan qur-aankii waa akhriyeen ilmihii naagihii dadkii waaweynaa kulli qur-aankii waa la bartay waa kaasaan markaasuu cumar aad u farxay oo wejigiisii baa farxad ka muuqatay ibnu cabbaas marka wuxuu yidhi haddaa sidaas maxay kula tahay buu yidhi marka cumar ibnu cabbaas buu ku yidhi cumar ibnu cabbaas waa waraysan jiray oo waa ag fadhin jiray ibnu cabbaasna nin caqli iyo cilmi ilaahay isugu daray buu ahaa markaasuu wuxuu yidhi aniga sidaan ima farax gelinayso yidhi amiira almu'miniin ow yaabay maraiga tag buu yidhi ilayka canii markabawaa iska baxay cabaar buu fakeray cumar waa u yeeray haddana mar dambe maxaa sidaas u tiri markaasuu wuxuu yidhi aniga ima cajabgelinaysa maxaa yeelay xilligii nebigu uu noolaa iyo saxaabada qur-aanka dadka akhriyey waa yaraayeen laakiin waxaan inagu noolaynuu yidhi zaman qaliilun quraa'uhu kaiirun fuqahaa'uhu waqti fuqahadiisuna badnayd qura'diisuna ay yarayd laakiin waxaan ka baqayaa buu hadday quraa'du bataan fuqahadu yaraadaan waxaan ka baqayaa buu yidhi dadka nin wal akhshaa an yufasira kullun bira'yihi nin walbaa dadkaas qur-aanka akhrinaya nin kastaa ra'yigiisa inay wax ku fasirtaan ka baqayaa buu yidhi markaas kadibna uma yakhtalifuun waa iskhilaafayaan uma yaqtatiluun kabacdina waa dagaallamayaan dhiiggay ka bannaysanayaan oo isgaalaysiinayaan oo gaal iyo gaal bay isleeyihiin iyo kan diintiibuu ka baxayo waa ridoobay kanna waa ridoobay gaal iyo gaal marka waa isdilaayaan marka dadka maxaa keenay marka isdilkaasi fahamkii qur-aankoo la qalloociyey xaqiiqa marka waxaa marka ibnu cabaas meel dheer uu ka fiiriyey markaasuu cumar marka waa u qiray cumarna marka fahamka qur-aanka haddii si saxa loo helo dadkii marka qur-aankiibaa hagaayo xukumaayo laakiin haddaan fahamkiisii la helin dadka waxaa hagaaya ra'yigooda nacam aayadna nin walba waa akhrinayay ogow nacam marka aayaddii la akhriyey maxay marka keentayna waxba markii dadkii waa faaiideynyb marka qur-aanka fiqigiisa iyo fahmkiisa in lagu dadaalo waxaan aragnaa dad badanaa diinta ka hadlo wakhtigan annagan aan joogno hadda haddaad idaacad walba furto nin baad diin ka sheegayo dariiqyadan haddaad marto qof unbaad diin sheegayo xaqiiq waxaa ah aayado aayado meel aysan lahayn la dhigaayo arkaysa dadkii marka qur-aanku say u yaqaanaan qofkii marka la dhegaysto waxaa laisleeya war ninkan soo aayadaha usoo qabqabsanaya dadkiiba marka waxay la indhasarcaadayan soo aayadaha usoo qabqabanayeen aayaddii waa soo qabqaban karaa waa akhrin karaa laakiin meesheedii ma dhigay mase ma dhigin khawaarijtu marka aayadaha wax ka soo qabqabsi badnaa ma jirin laakiin meesheeda ma dhigi jirin cali oo dadka wax u sheegayo qudbaynaya intay dariishadaha soo istaagaan bay waxay dhihi jireen in ilxukmu ilaa lilaah in ilxukmu ilaa lilah amara an laa tacbuduu ilaa iyaah waa gaalowday liannaka xakamta rijaal niman baa garsooro ka dhigatay haye nin inuu garsooro ka dhiga maxaa u daliila abuu muusa iyo camr bnulcaas ayaad waxaa ka dhigatay garsoore ilaahay baana garsooro oo in ilxukmu ilaa lilaah uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluuna haddana dhahayaanmin ilxukmu ilaa lilaahay soo fahmi waayeen fahm daradii haddana mid kale u dhiibtay uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun baa lagu socdaymarkaasuu cali wuxuu dhihi jiray fasbir ina wacd allaahi xaqun walaa yastakifannaka aladiina laa yuuqinuun ayuu isaguna akhri jiray radia allahu canhu marka waqtigii horaa waxaa la helay dad dhahaaya saxaabada rasuulka idinku waxma taqaanaan dad iska caajiziinoo waxba ogeynaad tihiin marka baciid maaha qofku inuu yidhaahdo culummo wax ogna male culummo yacni wax la weydiiyaa ma jirta maanta qof inuu yidhahdo lalama yaabay saxaabadiio dhooban baa la diiday in wax la su-aalaba markaasaa qofka ra'yigiisa un uu cajab geliyo allahu mustacaan iyaga marka aayadahaas unbay saas u wadaan cumar marka wuxuu dhihi jiray dad baa idiin imaan doonaan sayujaadiluunakum bishubuhaati اlqur'aan qur'aanka meelaha isku eg eg ayay idiin xujaysa doonaan faxaajuuhum bisunan dadkaas sunnada nebiga ku qabta marka kula dooda ayb faina alqur'aana xamaalu wujuuhin wa ina asxaaba الsunani aclamu الnaasi bikitaab اllaahi dadka sunnada nebiga yaqaanaa kitaabka allana ugu cilmi badan cumar saas u yihi radi allahu can ayb marka tan uu sheegaya marka taasoo kale waa marka midmarka qofka un qur-aan badan u akhriyaa iyo yani qur-aanka akhrintiisa maahan inay hoosayso qur-aanka hala barto qiraa'adiisa hala wanaajiyo fiqigiisana ha lagu daro dhibka waxa keenay maahan qur-aanka la bartay maahan ogow waa cadamulfiqhi meeshaan iyadana dadka qaar waxaa laga yaabaa inay qur-aanka sha'nigiisa hoos u dhigaan oo yidhaahdaan maxaa qur-aan laga xafidaa khawaarijyaa ka qur-aan akhris badnaa khalad waay taas qur-aanka in la xafido la barto la akhriyo qiraa'adiisa hawaab baa lagu helaa laakiin iyaga khawaarijtu qur-aan maxaa u barateen maaha wax lagu haysto cadamu fahmi اlqur'aan w marka taasaa dhiba fainama ibtudica waxaa la bidcaystay dalaalatun baadi waay wa uxadirukum waxaan idinkaga digayaa zayqat alxakiim ninka xigmada badan simbiririxadiisana waa idinkaga digayaan ninka xigmada badan oo wacdiga iyo khayrka lagu yaqaano simbiririxadiisaan idinkaga digayaa fa ina shaydaana shaydaanka qad yaquulu inuu yidhaahdaa la arkaa kelimata adalaalati baadida kelmaddeeda calaa lisaani alxakiim ninkii xigmadda badnaa carabkiisa nin yacnii waacid oo culummo ah yaa laga yaabaa shaydaanku kelmad in afkiisa uu ku baadi ah marka uu ka keeno ku keeno dabadeed marka taasa layska ilaaliyo uu leeyahay mucaadi bnu jabal oo laba qoloba marka waa ku fidnoobayaan taasoo qola waxay yihiin dadna waa iska raacayaan oo waxay leeyihin sheekh hebelaa yidhi sheekh hebel see loo loo khilaafi karaan meeshaas marka waa dhib hadda ka horna mar fawaa'idda waa ku dhex akhrinay taasoo kalena ayb qolo kalena waxaa weeyaan iyaduna qofkaas xigmadda badana laga yaabaa marka wixiisii o dhan inay isla tuuraan mar ma sheegay wax baatil ahaa khalaas bis inay yidhaahdaan labadaas qolaa marka fidno iyo mixnad faina shaydaana shaydaanku qad yaquulu inuu yidhaahdaa la arkaa kelimata adalaalati calaa lisaani alxakiim waqad yaquulu lmunaafiqu cagsigeeda munaafiqu inuu yidhaahdaa la arkaa kelimata alxaqi kelmad xaq ah ninkii munaafiqaana in kelmad xaqa ka timaadaa laga yaabaa ama inahu sadaqaka wahuwa kaduub oo kale amaa inahu sadaqaka run buu kuu sheegay markaan shaydaankii wahuwa kaduub laakiin waa been badane abu hurayra shaydaanku markuu abu hurayre ku yidhi wax haddii aad akhriso aan kuu sheego mar dambe shaydaan aadan arkaynin maxay tahay yidhi aayatulkursiga nebigu u yimid markaasuu wuxuu yidhi tadri man kunta tukhaadib ma taqaanay ninkaad cawooyinkan dhan la hadlaysood is haysateen maya buu yidhi shaydaan waa yidhi runuuna kuu sheegay haddaad aayatulkursi akhriso ma arkaysid markaan runow kuu sheegay amaa inahu sadaqaka wahuwa kadiib shaydaankii marka saasaa la yidhi marka munaafiqiina inuu kelimad saxa sheega waa dhici kartaa weligaa marka miisaankaaga sharciga ha ahaadan nin aad jeceshahayoo cilmigiisa la yaabtayna hadalkiisa asaga ha ku qiimaynin midaad necab tahayoo bidcadiisa aad la yaabtayna ha ku qiimaynin warkiisa wuxuu asagaas yahay sharciga saar cali waxaa laga wariyey inuu wuxuu dhihi jiray icrif ilxaqa tacrif ahlahu xaqa aqoonso qofkiisa adaa helayeen markii waaa dad baa waxay dhihi jireen caliyowma waxay kula tahay dalxa iyo subayr inay baatil iskaga socdeenoo meel cidlaa iska tn labadoodii waa isqabteen dalxa iyo zubayr oo dhinaca iyo cali cali baa marka waxaa lagu leey raggaas waaweyn ka warrana meel cidlaam inay ku dheggan yihiin miyaad u malaynaysaa markaasuu wuxuu dhihi jiray maya waxaas waxaan ahayn ma aniga ii sheegaysaan maya markaasuu dhihi jiray icrif ilxaqa tacrif ahlahu xaqa isagaa marka miisaan ah dadku muwaasiin waxaa laga yaabaa qofkan marka sheekh hebel hadduu kelmad sheega bis niqaash maya ninkii niqaash ka keenana inuu cirka u diro uu yidhah waa mubtadic baa laga yaabaa bacdu nnaasna cagsi waayo haddaad tidhaahdo war ninkan mubtadica ah hadal saxuu hadda sheegayoo sharciga waafaqsanoo deliilkan iyo deliilkan lehna maya waxuu ku leeyahay saas maya dadka inaan waxaas muujinno ma aha haddii waxaas waa xaq aan dhahno qofkaas mubtadica naga faa'iidaysanayo dadkii waxbay u malaynayaan oo isagii marka inuu fiican yahay loo qaadanaa buu ku leeyahay ninkan bidcadiisa raddi laakiin xaq inaad radisid malihid adigan waa kan marka tan uu sheegaya wqad yaquulu lmunaafiqu kelimata alxaqi kelimaddii xaqa marka munaafiqaa yidhi miyaa looga tegaa marka maya ibnu taymiya xamawiyada markuu ka hadlaayo culuwiga iyo wuxuu soo naqlinaa aqwaal fara badan oy ku jireen dad xataa aysan caqiidada isku waafaqsanayn markaasuu gadaal dambe wuxuu leeyahay aqwaashaan oo dhan dadkan dambo